kulan ay maanta isugu yimaadeen saddexda xisbi qaran iyo guddida doorashooyinku ayaa lagu falanqeeyey xaaladda abaareed ee maanta dalka ka jirta iyo sidoo kale suurtagalnimada doorasho madaxtooyo dalka laga qabto taasoo qorsho aha inay dhacdo siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad ee sanadkan waxaa falanqayntaasi gundhig u ahaa laba qodob oo kale ahaa qiimeyn ay guddida doorashada kusoo sameeyeen dalka iyo sidoo kale diyaargarowga guddida ee doorashada sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi curo
warbixintaasi ahayd warbixin muhiima ay kusoo qiimeeyeen dhammaan goobaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha gobolada goobo ku dhow sideed boqol lixdan iyo sideed goobood waxaanay qiimeynta ay ku xaqiijiyeen in abaaro ba-ani ay ka jiraan goobaha ay soo mareen guud ahaan waxay kaloo qiimeeyeen goobihii ay tageen ee dadku kaararka lagu qaybinayey in aqlabiyadii dadku ay ka maqan yihiin gaar ahaan gobolada bari saddexdaa gobole bari oo in ku dhow boqolkiiba toddobaatan aanay joogin goobihii ay kaararka laga siin lahaa guddoomiyaha xisbiga cud injineer faysal cali waraabe oo isna ka mid ahaa xubnihii kulankaasi ka qayb galay ayaa v o a uga waramay boqolkiiba inta qof ee abaartu saamaysay sooloo kale shan iyo sagaashan boqol shan iyo sagaashan sanaago kale boqol shan iyo sideed togdhaal boqol toddoba iyo lixdan marojeex oo mablooyshka jooga boqolkiiba toddoba iyo konton ayaa saamaysay inkasta oo saddexda xisbi iyo guddida doorashadu ay mar kale u ballameen in laysu yimaado oo laga wada tashado arrintan haddana guddoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal cali waraabe ayaan weydiiyey mowqifkooda la xidhiidha in wakhtigan doorasha dalka ka qabsoomi karta yeen kale anugu waxaan soo jeedin lama qaadin karo waa isleedaha qofkii iyo iyo kaarkii mauso kale oo xisku xaakimkana wuxuu leeyahy waa la qaymin karaa waddani waa very sadly oo markii horeysa aniga wadan isugu qofroqonay wuxuu leeyahay lama qaymin karayo marka waa ammaanan yihiin nimanka commishin wax fiican oo fagan figures bay soo qoreen ay ku ammaanan yihiin maantan waxaan qabaa in laga fekero waa si dadkeen loo badbaadiyaa ee in laga fekerin siaad foodu heshaa ana ma ogolanno haddii danta laga horeysiinaya dan magaanaysa danta ummadda inaan soo hadal qaadnaba maanta doorasho inuu ka hadalno maanta anu haddaan madaxweyne ahaan lahaa state of emergency aan soo saar lahaa degdega dadkuna u higelin lahaa maantana dadkii bakti ayay ku dul kaambeyn garaynayaan xusbiga maxaafidku waa og tahay otiio lix bilood baanu berinay in la kordhiyo oon daynatoon abaari jirin laba iyo labaatan bilood bay ku dareen maanta oo qodobkii lagu daray abaarta uu jiro ee constitution inay indhaha ka qaybsano dhahaan doorashaan qabno waxaanu ka yeelina maaha haddiiba sidaaad sheegsan mowqifkiina laydinku raaco oo laydinku raaco in la kordhiyo muddo inta legbaad xisbi ahaan qabtaan waa laga heshiin karaya waxaana waa duruuftana xukunta laakiin boqolka toddobaatan too maqan yihiin maanta kaar hala bixiyo waxaan u aragnaa inay tahay caqli aan ummadda ka hadlin guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaan isna weydiiyey mowqifka xisbigooda
nin kastana jecel inaan ka hor dhacno laakiin guud ahaan waxaanu qabnaa uun in dhammaan muwaadiniintu xaq u leeyihiin in kaararkoodii ay helaan si ay u codeeyaan sida sharcigu dhigayo bil ololaabaa jirta kaararkii la qaybiyo weli la bilaabina iyana wakhtigeeda qaadanaysaa ma kula tahay inay imaanaysa aragtida ah qof baahidii nololeedba aan haynin cod buu diyaaru yahay waxay la tahay sababahaanu dee arrinta dub loogu dhigay in laga wada hadlo oo laysla qiimeeyo oo isku aragti laga noqdo anagoonu qabnaa xaaladdaa in si weyn loo qiimeeyo haddii wadatashigaas ugu noqoteen ay ka soo baxdeen doorashada dib loo dhigaa idinka mowqifkiin muxuu yahay ma jecel inaan ka hor dhaco laakiin dee tala qaran haddii laysugu yimaado oo la wada qaato waa qaadanayna dhinaca kale hafayeenka xisbiga kulmiye xasan maxamed cali gaafaadhi oo warbaahinta la hadlay markii kulankaasi dhammaaday ayaa sheegay waxaa maanta ka diyaara kaadharhkii qaybintoodii oo ay labada gobol ugu horreeya ay geli doonaan bisha janawari koo iyo labaatankeeda labalaba gobol baana loo gelayaa waxay kaloo noo sheegeen inay qorshahoodu sidii uu yahay bisha maarch siddeed iyo labaatankeeda inay diyaaru yihiin inay doorashooyinka qabtaan hasaatee guddoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal cali waraabe ayaa sheegay in xisbigoodu aragtidaasi mid ka duwan qabo maadaama ay ahayd in gobol waliba helo koob iyo labaatan maalmood oo ay qaadato bixinta kaadharhku ay hadda leeyihiin laba gobol waan taraacinayna markaad eegtid hawshaas iyo hawsha kale taale ee baalat beebarka iyo diyaargar iyo wakhtiga harsan lakiin wax macquula toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa golaha wakiiladu waxay wax ka bedeliyo kaabis ku sameeyeen xeerka doorashada madaxtooyada taasoo qorshaysneed inay qabsoonto muddo haatan ay naga xigto laba bilood iyo labaatan maalmood dhowr jeer oo hore ayaa dib loo dhiga doorashada iyadoo hadba sabab lagu salaynayo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa